waxaana ka shaqaysanaa farsamada gacanta ah faryaamada aqlada aqladoo ah kuwaan kuwa biyeyno kuwa turkiga maleesiyaanka iyo shiineeska aqlada farsamadana shaqadaha kuwaasaan ka koobiyeysanaa maasha allah waxaan ku shaqaysanaa xifladeena laakiin shacabka puntland looma arkaanoo farsamadeena ma qiimayaan waxay qiimayaan akhladaas dibadda laga keeno anigina meeshiibaa macnaha hool iyo mashquul iyo aan ku galnay iyo dhiirgelin dhiirgelinta aad iyo aad baa noogu yarta aan ku lidanaa marka waxaan jeclaan lahaa shacabkeena reer puntland inay nagu dhiirgeliyaan farsamadeena ay nagu tixgeliyaan oo iyo aqoonteena iyo xifladeena sidaan dadka dibadda ah aqlada ay keenaan sidaan eegu ugu maarmaan bal marka laisbarbardhigo aqladaa samaysaan jiifka guryaha iyo kuwa dibadda ka yimaada dadku kuwey bay aada u jecel yihiin iibsadaan wallaahi run aanta kuwa dibadda ay aad u jecel yihiin waayo maxaa yeelay ayagoo dibadda ay jecel yihiin haddana dhibaato iyo khasaaro ayay ku qabaan waayo dadka kiroole ayay u badan yihiin waa mashruuc furfuristiisa iyo iyo gaariristiis iyo waxaasaaba kharash ku ah laakiin intaas ma dareemayaanoo waxay arkaan intaas weynaantaas ahaan haddee laakiin aniga dhiirgelintaas iyo waxaas aan ku heli lahayn taas iyo wax ka qurux badan hayna ka iibsan lahaayeen oo dhiirgelin aan ku heli lahayn taas iyo mid ka weyn iyo mid ka qurux badan oo haddana kuwaaltooda aad si aad u fiican oo aqal fufuris ay waxaasna u galaynin oo kiroole aan isku dhibeynin oo caadi alaabtooda gaari laba xamaal ay soo kaxistaan ay saaran karaan wax fufuris iyo wax kharashaysa geli maayaan aqalkan aqalka ay raadinayaan oo turkijibiska ah waan u helaynaa insha allah maxay ku kala duwan yihiin marka kuwa dibadda laga keeno iyo kuwa idinku farsamaysaan wallahi waxay ku kala duwan yihiin male kuwaalta ahna haddii la fiiriyo kuweenaa ka adago waayo maxaa yeelay aad iyo aad baan aniga aan u adkeynaa kuwaalatigiisa waan ka dhisnaa kaa wax wey haddii hal jeer la furo marka labaad waa dhibaato qofkii wuxuu gaarayaa heeroo noco aqalkii konton door lixdan door loogu ceshto celis ahaantiis ka hadda anaga sameyno qofka markuu iska celinaayo kan hadda aqalka turkiga kontonka door loogu celiyo anaga sagaashan boqol boqol iyo labaatana ugu celinaa waayo maxaa kuwaalitigiis iyo waxtarkiisaan ognaa xataa dib ahaan haddii loo farsameeyo xataa aqaluu ku soo baxay laakiin kaas dibadda ah qorburada iyo waxaasaa laga dhigaa iyo miisaskaasaa laga dhigaa markii la soo celiyo wax faa'iido oo aan ku qabno xataa malaa markii celinayno ma garat marka waxaan dhihi lahaa dadka shacab weynaha ayagaba ayuba yaqaanin waa dad waaweyn oo wax fahmi karaan wixii kuwaaliti lah iyo waxaan kuwaaliti lahayn aqalka dibadda ah wuxuu xaaladiisa ku sugan yahay haddii hal jeer la furo mise laba jeer la furo waa finish macnaha waana kun iyo laba boqolen ka soo baxeen mise sagaal boqole ka soo baxeen mise sideed boqole ka soo baxeen laakiin haddii laba jeer la furo ilaa dadkii qofka biniaadanka waa kiroole idinkana intee gadaan aqladaas kan ugu badan waxaa galnaa oo ugu fiican oo kuwaalitiis hay galaska ah waxa wey shan boqol iyo iyo labaatan wey tartan ma kula jirtaan marka wax soo saarka dibadda idinkaga yimaada aad iyo aad tartan waa ula jirnaa dhiseeno badanaa haynaa oo aan sameynay xataa waxaan iigu soo bandhigaynaa t v-ga nashqadaha aan sameynay waa arki doontaa insha allah waay dadku marka sidee wax idinkaga iibsanayaan wallaahi waxay noogu iibsadaan dadka qaarna waa ku bahadilayaan qaarna waxay kuwal imaanayaan sawiraan in nashqada ay wataan aqlada dibadda ah aqladaasa u koobiyeynaa ayagoo qanacsanay baxaan boqolkiiba boqol dadka isku halmaaha qofna waxa weye sharfa oo ku tixgelinayaayo aqoontaada macnaha oo kuu sii dhigelinaya qofna waxa oo ku bahadilayaaba marka waa iskaga noolaanayo waxa weeye kiina oo farxadda nagu sii waa kusoo dhaweynaa kiina oo naganii jibayna waa kusoo dhaweynaa dadka wax idinka iibsada iyay u badan yihiin marka wallaahi dadka wax naga iibsado waxa weye waa dadka danyarka ah dadka xoogaa iska iska ladan boqolkiiba shan labo meelahaas wey way aqalada dibadda laga keeno noocyadooda kala duwan guud ahaan idinku ma farsamayn kadhaan ma haysaan ha da waa farsamaynaynaa haddii aniga haddaad adigoo kale masal ahaan haddaad sawir nool imaato aqal dibadoo kale ah noos noocaasaa raba oo gacan ku samays haddaan tiraado waan kuu samaynaynaa waa kaa qiimaha qiimaha waa kan hadda aan kuu sheegay oo ugu qiimaha badnaa waa shan boqol iyo labaatanka maxaa codsanaysaa marka in noola dhiirigeliyo ee shacabka ina gacan qabtaan dadka oo wax iibsatada ma fahamtay iyo waxaan ku darayaa xataa ganacsatadii oo baqaarooyinka keenaa maarata qalabada oo aqalada dibadda aqalada dibadda ah ya alaabta qalabka sharaxaadda ka maqan oo kale inay ganacsatada ay nagu dhiirgelaan oo inoo keenaan waay aqaladaa soo saadhaan ilaa iyo xaggee baa u iibgeysaan wallaahi ilaa tuulooyinka waa ugu iibgeynaa waayo wayna yimaadaan hadda wax la raraa waa gaari oo aqal dibadda ah oo kale aan ka koobiyeynay oo hadda la raraayo tuulooyinka waa geystaan maxaa leeyahay koonfurtaas waa geystaan ilaa iyo adiga qardho iyo garoow iyo kuwa garowna halkaan ka qaataan kuwa goroo deganna halkaana ka qaataan kuwa xaggaa ka yimaadana intay ka qaataan